alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu wslama wbaaraka calىa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa alih waصaxbihi waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma xaadiidtii aynu soo akrinay waxaa ka mid ahaa laa xasada ila fi thnatayni ma macna alxasad huna ya ikhwaan ah waa majeerasho maxay ku kala duwan yihin isagiiyo xasadkii madmuumkaha ah ayaad jeclaan lahayd ama tamaniyeysa ha aada noqon lahayd iyadoo isagana nicmadu ay u baaqi tahay oon laga qaadin marka laa xasada ilaa fitnatayni laba khasladood mooye wax kaloo ay tahay in la ysku majeerto ama la ysku kamtaa ma jiro rajulun taana in la rafciyo iyo in la nasbiyo in la jaro intaba saddexdaa ciraabba way ku bannaan yihiin haddii la rafciyo waxaa lasoo qadari karaa rajulun ee ixdaahumaa labadaa khasladood midkood rajulun ay khaslatu rajulun nin khasladii weeye haddii la nasbiyana waa iska macruufo waa rajulan ay yacni rajulan haddii la jarana iyadana fitnataynidaasaa laga bedelaya xadiidka horena aynu u soo maray xadiiثu abi hurayra fi صaxiixayn ma min ywmi yusbixu اlcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaani wayaqulu axaduhuma allahuma acطi munfiqa khalafا wayaqulu اlآakharu allahuma acطi mumsikan talafaa qofkii wax bixiyana malag baa u ducaynaya kii waxhaystana ee wax bixin waayana malag kala habaaraya kaa qofkaa ilaahay inuu ka baabi'iyo iyo talafka lagu habaarayaa waa qofka wixii waajibka ahaa bixin waayo weeyi wixii waajibka ay ku ahayd inuu bixiyaa waa qofka bixin waaya waayo waa qof dee dembiilaahoo markaa ismiyo dembi ku dhacay weeyi talafkaasina lagu habaaray wuxuu noqon karaa talaf xisi ah oo macnihii dee siduu u baaba'ayaa mid ay muuqato oo la dareemi kara ay tahay sida tusaale ahaan in aafo ilaahay maalkiisii ku sallido oo waxa weeyaan uu doonidii ama markabkii siday alaabtiisii badda la quuso ama meheradiisi gubato ama hantidiisii laga xado laga dhaco taxaan kale ku yimaado kaasi waa talaf xisi ah talaf macnawiyana waxa weeye uu noqon karaayoo waa in wixii uu hayaa ficlan laakiin bilaa baraka uu noqdo isagana uu ku intifaaci waayo waxaan gaadunbuu ka hayaa uu ururinayaa waxba ku intifaaci maayo waxaa nolol dhaama oo waxa weeye marya dhaama oo muuq dhaama kii antida yaraa ama waxba haynin wuu ururinayaa uu ku mashquulsanya waa ku dhididsanyahy laakiin aakhira ugu intifaaci maayo bale dadka qaarkood xataa adduunyada aanay ugu intifaacin waay xadiidkaana intaa ayaynu u idaafeynaynaa sharaxiisa walla xadiidta haddaynu isnaahno sharaxeedu uu badan yahay haddaynu isnaahno si yaro raacraaca sharaxeeda axaadiid badan carabka marin kari mayno waa sababta had iyo jeer aynu sharaxa iska tambiihaad mooye u koobno baaraka allahu fiikum qaala wuxuu uhi wacan abi kabshata camr bni sacdi alanmaariyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi abi kabsha waa kunyadiisa camr ibnu sacadna waa magaciisa alanmaari nisbadiisa annahu saxaabigaasi samica inuu maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay halaaatun saddex ay halaaatun min alkhisaali saddex khasladaha ka mida ama khisaalun halaaثun khaslado saddexa uqsimu calayhina waan ku dhaaranaya adkayn uu adkaynayuu ugu dhaaranayaa iyo inuu dadka dhegaysanaya yanii ka dhaadhiciyo oo aanay haba yaraatee ka shakin wa uxadiثukum waxaanaan idinku xadiidayaa idin sheegayaa xadiiثan xadiiثe faxfaduuhu qayba oo xifdiya dabadeetana arrimihii saddexdahaa buu sheegay maa naqasa maalu cabdi min sadaqatin maa naqasa ma yaraado oo ma dhinmo maalu cabdin addoon xoolihii min sadaqatin sadaqo darteedu ma yaraado xalayna waa inagii xadiidtaas soo maray walaa dulima lamana dulmiyo cabdun addoon madlimatan dulmi lama dulmiyo dulmigaasoo sabara calayha uu ku adkaystay ilaa zaadahu allahu ciza ilaahay wuxuu ugu kordhiyay hadduu sidaa yeelo cizi iyo sharaf madlima sida caanka a weeye bikasri laam madlamana waa la sheegay bifatxi laam madluma in laamka la godana qaar baaba sheegay marka madlimana waxaa looga jeedaa waa qofka wixii laga dulmiyo ay maa yatlubuhu cinda adaalim wa hiya maa ukhida minka waa qofka daalimka ah ee wax dulmiyo waxa loo doonanaya uu kaa hayo oo wixii uu kaa qaaday dulmi uu kaaga hayo weeye markaa madlimada noocaasa qof waxa weeye laguma dulmiyo dabadeeta kuma adkaysta ilaahay cizi buu u siyaadiyey walaa fataxa mana furo cabdun addoon baaba mas'alatin albaabka baryada iskuma furo ilaa fataxa allahu calayhi ilaahay wuxuu ku furaa baaba faqrin albaabka baahida iyo faqrigu ku furaa wawaa cumila binaqiidi qasdihi ujeedadiisa didkeedii ayaa waxa weeye lagula mucaamalooda albaabkii baahiduu isku furay ka faqrigaa lagu furaa aw kelimata naxwaha ama kelmad lamida ayuu yihi waxadiثukum waxaan idiin sheegayaa oo kale xadiiثan xadiiثe faxfaduuhu qayba qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الصalaaةu wasalaam inama اdunyaa in kaleba maahe addunyadu liarbacati nafari afar uun bay u sugnaatay yacnii dadka dhex jooga waa afartaa midkoodun weeye xaalkooda iyo sifada ay leeyihiin cabdin addoon ayay u sugnaatay rasaqahu allahu ilaahay uu ku arsaaqay maalan xoolo iyo waa cilman cilmi baa ilaahay ku arsaaqay maalkii iyo cilmigii naafic ahaa labadaba waa la ysugu daray oo fa huwa isagu yataqi wuxuu kaga baqanayaa fiihi maalkaa rabbahu rabbigii buu kaga baqanayaa wayasilu fiihi raximahu qaraabadiisana uu ka xidhiidhinayaa wayaclamu waxaanu ogyahay xaqan xaq buu ogyahay lilaahi ilaahay u sugan oo fiihi maalka dhexdiisa ahaaday yacnii xaqa ilaahay maalka ku leeyahayna uu ogyaho uu ka gudayaa ama xaqa ha noqdo waajiba ama ha noqdo xaq markaa mustaxab ah wixii ilaahay xaquu ku leeyahayna uu og yahay oo uu ka gudaya fa haadaa addoonka caynkani biafdali lmanaasili darajooyinka halka ugu sarraysuu taagan yahay waana qof ilaahay isugu daray cilmigii naafica ahaa iyo camalkii saalixa ahaa iyo macnii maalkii oo sidii ilaahay maaragtay faray ayuu ka yeelayaa ilaahay buu ugu dhowaanaya iyo wa cabdin addoon addoonkaasoo rasaqahu llahu ilaahay uu ku arsaaqay cilman cilmi buu ku arsaaqay oo aqoon baa ilaahay siiyey cilmi naafica walam yarsuqhu laakiin ilaahay kuma arsaaqin maalan xoola kuma arsaaqin waxaa laga qaadanayaa lafdigan iyo kaa horaba ana alcilma min alrisq sida maalka iyo xooluhu arsaaq ilaahay bixiyo uu u yahay ayaa cilmiguna waa arsaaq ilaahay bixiyo arsaaqda ilaahay bixiyaa way fara badanta cilmigaa ka mid ah awlaaddaa ka mid ah maalkaa ka mid ah ilaahay qofkan markaa labaad cilmi buu siiyey laakiin maal ma siin fa huwa isagu saadiqu niyati waa mid niyadiisu ay run tahay yaquulu waxaan u leeyahay oo niyaddiisa markaa isagoo niyeysan uu odhanayaa low anna lii maalan haddaan xoolo lahaan lahaa la camiltu waxaan ku samayn lahay fiihi xoolaha dhexdiisa bicamali fulaanin fiihida waynu qadare bicamali fulaanin hebel ninkaa hore sida wanaagsan ugu tasarufaayo sidiisoo kale ayaan ku samayn lahaa oo fa huwa ninkani biniyatihi biniyatih niyadiisa ayuu ku sugan yahay oo niyadiisuu leeyahy yacnii niyadiisaa wanaagsan ee khayrka uu niyooday ee uu go-aansaday haddii suuragal uu u noqon lahaa ajarkeed iyo abaalkeeduu leeyahy ajruhumaa labadaa ajarkoodu sawaa'un waa isku mid iyo wa cabdin addoon bay u sugan tahay rasaqahu llahu ilaahay ku arsaaqay maalan xoolo walam yarsuqhu laakiin ilaahay kuma arsaaqin cilman cilmi kuma arsaaqin oo waa jaahil laakiin xoolo badan oo fa huwa isagu yakhbitu wuxuu ku batalaqsanayaa fii maalihii xoolihiisa bikayri cilmin aqoon darro ayuu ku batalaqsanayaa dhanku doonu u ridaya khabdigana had iyo jeer waxaa la idhaahdaa camalka aan nidaamsanayn markaa wuu ku batalaqsanayaa weeye xoolihiisi iyo halkuu doonuu ku bixinayaa siduu doonuu ka yeelayaa waxyaaba markaa xaaraanuu ku bixinayaayo si qaldan buu ugu tasarufaya ciyaadan billaah waana dad badan sida markaa xaalkooduu yahay waa ku batalaqsanaya laa yataqi waa sii caddeeyo laa yataqii fiihi rabbahu rabbigii kaga baqan maayo maalkaa walaa yasilu fiihi raximahu qaraabadiisana ka xidhiidhin maayo walaa yaclamu lilaahi fiihi xaqan umana oga markaa xaq ilaahay uu usuga ilaahay leeyahay oo maalka dhexdiisaana ma oga oo ka gudi maayo lagama yaabana sida hawadiisu ay jeclaatay naftiisuna ay u yeedhisay unbuu maalkaa ku samaynaya waay fa haadaa kanina biakhbathi اlmanaasili darajooyinka ta ugu xun buu ku sugan yahay waayo xoolaha ilaahay uu siiyey nicmada weyn ah ee lagu imtixaanay ayaa halkuu khayr kaga shaqaysan lahaa ee ilaahay uu ugu dhowaan lahaa uu shar kaga shaqaysanaya ilaahayna uu kaga fogaanayaa markaa qof dembi waayn kasbanayuu sidaa ku noqonaya darajooyinka ta ugu xun buu joogaa kaasina iyo wa cabdin addoon lam yarsuqhu llahu ilaahay aanu ku arsaaqin maalan xoola iyo walaa cilman cilmi toona cilmina ma hayo waa jaahil xoolana ma hayo oo fa huwa isagu yaquulu wuxuu odhanayaa isagoo niyeysan low anna lii maalan haddaan xoola lahaan lahaa la camiltu fiihi waxaan ku samayn lahaa bicamali fulaanin ebel shaqadiisa oo kale sidiisaan waxa weeyaan markaa ugu tuman lahaa sidiisa ayaan haddii allaba kuu roon yahay ugu bixin lahaa yaabaha qaldan iyo in markaa dadka la xaasido iyo in dadka la iska sarraysiiyo lagu amarka taagleeyo lagu qabsado iyo wejiyada qaldan fa huwa isagu biniyatihi niyadiisu isna ku sugan yahay waay oo waxaa xun ee uu niyooday ee uu niyada ka go-aansaday dembigiisa iyo idmigiisa waa leeyahy wisruhumaa labadana dembigoodu sawaaun waa isku mid weeye rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi baa sunanka ku wariyey waqaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidkuna waa xadiid صaxiixa alcalamaة اlalbaniyuna uu صaxiixiye raximah اllah waay garanay xadiidkani kolkaa walaalayaal waa xadiidka aynu aragnay fawaa'idka badan weeye dadku waa intaa qaybaha noocaasa weeye labadaa horena way ammaanan yihiin labadan dambana way ceebaysan yihiin oo waa kuwo la dhaleeceeyey kolkaa waxaad ka arkaysaa qofku haddaanu maal haynin waa inuu niyo wanaagsan la yimaado oo uu tamaniyo hadduu maal lahaan lahaa wejiyada fiican inuu ku bixin lahaa waayo niyadaa fiican baa ajar iyo abaal uu ku helaya haddaba labadaa horena rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayey waay fa ajruhumaa sawaa ajarkoodu waa isku mid labadan dambena wuxuu uhi fawisruhumaa sawaa dembigoodu waa isku mid marka macnuhu waxa weeye ma macnuhu ma waxa weeyaan kaa aan waxbaba haynin niyadda waxa weeyaan laakiin ku haya hadduu xoolahayn lahaa inuu sidaa wanaagsan u bixin lahaa iyo kaa ilaahay xoolaa siiyey sidii wanaagsanayd u bixiyey ma waa isku ajar baa looga jeedaa oo kanaan waxba haynin niyaddiisaasuu ku gaadhayaa kaa ajarkiisa jawaabtu waxay tahay maya labadan qof waxa ay ka siman yihiin waa ajarka ay ku helayaan niyadda wanaagsan oo labaduba niyad wanaagsan bay leeyihin kan maalkii haya ficlan ee dabeeta meelaha wanaagsan ku bixinayaa niyad wanaagsan buu leeyahay kanaan hayninee laakiin isla sidiisoo kale aad ku samayn lahayd haddaad xool haysana niyo wanaagsan buu leeyahy marka waxa ay ku siman yihiinee isku midka ka yihiin waxa weeye waa abaalka iyo ajarkay labadooduba ku helayaan niyaddaa wanaagsan soo ma aragtid laakiin kaa xoolihii ilaahay ku arsaaqee bixinaayo waxa dheeraad u ahee yacanii bixintanu dee wixii bixinaayo ajarkaa sadaqadda iyo wejiyadaa khayrku wax ku bixinayaa dheeraad buu yihi isaga ma fahantay markaa kan dambana waa saas oo kale oo waxa ay isku mid dembigay isku midka ka yihiin waxa weeye waa niyada xun oo kani niyo xun buu leeyahay maalkii uu hayeyna markaa waxa weeye meel xun buu mariyey kana waxba ma haye laakiin niyo xun buu leeyahy wuxuu leeyahy haddaan maal lahaan lahaa dariiqaa xun baan marin lahaa soo ma markaa dembiga labaduba niyadaa xun looga qoraya ayay ku siman yihiin laakiin kaa maalkii haye meelaha xun ku bixiye wuxuu dheeraad la yahay xumaantaa uu maalkiisii ku bixiye uu ku waxa weeyaan kafargareeyey hee dembiga uga soo looga qoraayo ayuu dheeraad leeyahay soo ma aragtid sideedabana halkaa waxaynu yar baraarujinaynaa horeynu masaladan usoo marray kitaabka bilowgiisii qofka shay wanaagsan niyooda ase ahaatee aan samay inuu sameeya ay suuragalka u noqon weydo ee tusaale ahaan maanicu diido marna waxa loo qoraa ajarka niyadiisaa wanaagsan ajarkeedaa loo qoraa marna camalkaa uu niyeysan yahay ajarkiisoo kaamila loo qoraa soo ma aragti oo tafsiilka noocaasaa ku jira marka camalkaa uu niyooday ajarkiisoo kaamila loo qorayaa waxa weeye waa marka uu camalkan qaban jira ee caadada uu lahaa dabadeetana maanic baa u diiday oo waxa weeye uu u suuro geli waayey tusaale ahaan salaadaha jamaca ayuu ilaalin jiray oo uu xifdihi jiro arrintaasee caado u lahaa wuu xanuunsaday masaajidkii buu gaadhi waayey ajarkii jamaacadu isagoo dhammaystiran buu u soconaya bil walba saddex cishuu soomi jiray wuu joogtayn jiray waxa dabadeeta dhacay tusaalahaan uu xanuunsado wuu awoodi waayey ama uu safrayba ajarka sidii buu ugu soconaya soo ma aragtid sunnayaashan raatibada ah buu la iman jiray xanuun baa ku dhacay ama safar ama arrin kaloo maanica ayaa u diiday oo suuragal markaa ka dhigi weyda inuu la yimaado ajarkii oo dhammaystiran baa loo qorayaa mar haddii waxaanu caada lahaan u lahaan jiray hase ahaatee maanucuu diiday laakiin haddii arrinkan aanu waxa weeye dee samayn jirin hase ahaatee niyad wanaagsan uu leeyahay oo niyad wanaagsan uu la yimaado ajarkii shaygan oo kaamila loo qori maaye niyaddaa wanaagsan buu ajar ku helaya soo maqlabaysaa waxaana u daliila xadiidkii fuqaradii muhaajiriinta ama saxaabada qaarkood markay rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen ahlu duhuurkii baa ajaradii la tegey xadiidkii saxiixaynka iyo darajaadkii sare waa kii rasuulku u sheegay markaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo waa kii u sheegay ha fadliga arrintaas ay leedahayna waa kii u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam deetana qoladii xoolaha badnayd ee dadka fuqaradaa la dheeraadka ahayd inay wax horeeyaan oo maalka ay sadaqadaystaan oo ay wax ka bixiyaan ayaa maqlay arrintii rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo xoolahoodii bixinaya ayay adkaartii iyo markaa tasbiixdii iyo taxmiiddii iyana intay maqleen bay ku camal faleen fuqaradii waa soo noqotay intiina way naga maqleenoo way sameeyeen maxaanu yeelnaa rasuulku kuma odhan calayhi salaatu wasalaam niyadun la yimaado oo ajarkaa xoolaha ay bixinayaan ajarka iyaga looga qorayo mid leeg waxaa ku gaadhaysaa niyadiinaasaa ku gaadhaysaa niyadun la yimaada kuma odhan ee muxuu ku yihi dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa u ku yihi soo ma aragtid marka qofka laa shak niyaddiisa fiican ajar waa looga qorayaa laakiin qofkii ilaahay dee siiyey nicmadan ee dabeetana wixii fuliyey ajarkiisa ku gaadhi maayo markaa hore aynu sheegnay un mooyaan qaala وعan caaishaةa radي الlahu canha waxaa laga wariyay caaisha rabbi raalliha ka noqday anahum iyagu yani qoyskii rasuulku عalayhi الصalaaةu wasalaam dabaxuu waxay gowraceen shaata neef fadhiya waqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama maa baqiya minha maxaa ka hadhay qaalat waxay caaishii tidhi maa baqiya minhaa kamuu hadhin ilaa katifuhaa garabkeedii mooyaane waxalla wixii kaloo dhan dad baa la kala siiyey garabkii unbaa hadhay qaala wuxuu rasuulku uhi baqiya kulluhaa dhammaanteed way baaqi noqoto way hadhay hayru katifihaa garabkeeda mooyaane garabkaa mooyaane in alla intii kale waynoo hadhay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariye waqaala waxaanu uhi xadiidun saxiixun xadiid saxiixa weeye waana xadiid saxiixa alcalaama muqbil ibnu hadi alwaadicina isaguna wuu saxiixiyey markaa macnaha xadiidku waxa weeye garabkaa aynu cuni doonno uun baan hadhin oo dee innagaa kaa isticmaalayna in alla intii kale baaqi bay inoo tahay oo waynu sadaqadaysanno waynu iska sii horraysiinay markaa dee aakhira ilaahay jala wacalaa inoogu dhigay weeye oo baaqi inoogu tahay kaa aynu cunnay un baan ka hadhin bes wa macnaahu macnaha xadiidku waxa weeye tasadaquu bihaa way sadaqadaysteen laxdi ama neef gaadhigaha ilaa katifiha ilaa katifaha garabkeeda mooyaane wa qaala wuxuu rasuulku uhi baqiyat lanaa fi laakhirati aakhira inoogu baaqi noqotay ilaa katifaha garabkeeda aynu cunnay mooye intii kale aakhira ayay hee baaqi inoogu tahay raad iyo jeer marka cunto la kariyo ama xoolo la qalo waa in dadka la gaadhsiiyo hilibkeeda iyo maaragtay dhanaaniskeeda iyo maraqeeda hadday suuro gelayso waa in wax laga gaadhsiiyo la ogaado fadli weyn iyo khayr weyn bay leedahay qofkuna waxa uu sadaqadaystu iska horraysiiyey ayaa xaqiiqa ahaan maaragtay u baaqiya oo u yaalla wa can asmaa'a binti abi bakrin الصidiiqi radia allahu canhuma qaalat waxay tidhi asmaa qaala lii rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa tuukii waay wacni waxa weeye laa tuukii ha xidhin oo weelkaaga afkiisa ha xidhin oo inaad wax ka bixisa ha u diidin oo fa yuukiya calayki ilaahay adigana maaragtay kaa xidho ilaahay adigana kaa xidho marka fa yuukiya calayki waxay noqonaysaa ay fayaqطaca calayki maadat الrisq oo ilaahay adigana maadada arsaaqda uu kaa jaro yacnii maalka iyo wixii ilaahay deeq uu ku soo geliyey wax ka bixiyo dadka wax ka si si ilaahay jala wacalaa adigana uu kuu siiyo waayo haddii aada xidhato aada cidna waxba ka siin weydo adna arsaaqda ayaa lagaa xidhi oo ilaahay kuu ballaadhin maayo wa fii riwaayatin hoostana waa ka ku sheegayo macnaheeda oo laa tuuki ay laa tadakir laa tadakhiri waa ha kaydin weeye oo macnaha aada diiddo waxa gacantaada ku jira wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay anfiqi waxbix aw infaxii oo la macna un iyaduna aw indaxii aw indixi bikasri daad waxbixiyo dadka wax ku saydhsaydh waxa ilaahay kuu dhiibay wax ka mida dadka ku saydhsaydhoo si oo walaa tuxsii yani waxa weeyaan ha tirikoobin oo ha diidin inaad bixiso fa yuxsiya allahu calayk ilaahay adigana kuu koobo walaa tuucii ha weelayn oo fa yuuciya allahu calayk adna ilaahay jala wacalaa kaa weeleeyo oo waxa weeye arsaaqda uu kusiin wax ku siin waayo oo uu ku waasicin waayo waa tahay markaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaa axaadiidtanna uu farayaa qofku inaanu had iyo jeer isagoo isla waxaan uu maran doonaa ama waxbaad waayi doontaa deeqda iyo nicmada ilaahay soo geliya maalka ah inaanu waxa weeyaan maaragtay bixin waayin bale waa inuu bixiyo isagoo ilaahay ku kalsoon ilaahay intanba siduu usoo geliya baa mid kalena uu u soo gelin doonaa marka walaa tuxsi ay laa tumsik ilmaala xoolaha haysan oo intaad tiri koobato aada waxa weeyaan soo ururiso halkanunu ha ku haynin fa yuxsiya allahu calayka ay yumsik canka risqa oo ilaahay arsaaqda uu kaa joojiyo oo uu kaa hayo haddii aad waxa weeye maalkaaga bixin weydo walaa tuucina ay tamnaci maa fadla canka wixii dheeraad kaa ah ee baahidaada zaa'idka ah ha waxa weeyaan weelayn oo ha u diidin dadka u baahan inaad siiso ee haddaad sidaas siiso ilaahay baa jala wacalaa adigana kuu diidi doono fadligiisa iyo deeqdiisa oo kugu yarayn oo kugu adkayn doona waayo aljazaau waa min jinsi alcamal qofkii dadka wax siiye ku saydhsaydha ee u fududeeya ilahay baa u fududaynaya ilaahay baa isagana siinaya oo arsaaqda u waasicinaya kii ku cidhiidhiyo u diidana ilaahay baa ku cidhiidhiyey mutafaqu calayhi wa qaala wuxuu ihi infaxii bilxaa'i lmuhmalati wahuwa bimacnaa anfiqi wakadalika indixii kelmadahaas waa isla wada macno un weeyaanoo waa bixi xoolihii oo dadka siisii weeye وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صحاaبgaas سمع وxuu مqلay رsuuل الله رasuuلka إلahy buu مqلay صلى الله عليه وسلم يقuل xaalu leeyahay مثل البkيل qofka dhabcaalkaa تusaalihiisu waxa weeye والمنفق ka wax bixinaya mثلkood iyo صفadoodu waxa weeye kaمثل رaجuلayن laba nin mثلkood oo kale labadaa nin oo عalayهimaa korkooda uu yahay oo xidhan juنataani laba markaa dirac xidhan labadaa diracoo min xadiidin xadiid ka samaysan oo min hudiyihimaa laga bilaabo naasahooda ilaa taraaqiihimaa ilaa kalxamahooda ku jooga yacnii kalxamaha iyo ilaa halkaa naasaha intaa waxa weeye ku xidhan waaye junnataani jubbataanna waa la wari jubbataan bilbaa iyo junnataan oo binuun ah labadaba waxa weeyaan waa la wariyey garanay jubbataan baanad moodaa inay sii fiican tahay marka junnataani iyo jubbataani riwaayaadka qaarba sibay u sheegeen waxaana looga jeedaa uun laba maaragtay laaskoodhadood ama laba dirac oo xadiid ka samaysan oo intaa sare qofku uu ku xidhan yahay sidii laba nin oo xidhan labadaa dirac bay ka dhigan yihiin qofka bakhaylka ah marka uu doonayo inuu wax bixiyo iyo ka waxa weeyaan deeqsigaahi markuu doonayo inuu wax bixiyo fa ama almunfiqu qofka munfiqa miyaa ee wax bixiya falaa yunfiqu wax ma bixiyo ilaa se hadduu bixiyo sabaqat way dheeraataa way fidaa jubaddii uu xidhnaa aw wafarad ama taam bay noqotaayoo macnihii kaamil bay noqotaa wafarad ay tamat wa kamulat calaa jildihi jidhkiisa ayay taam ku noqotaa oo ay waxa weeyaan ku dheeraataa xataa tukfiya ilaa ay ka qarinayso banaanahu farihiisa banaanna waa farahaasi asaabicda wey oo wa tacfuwa ay ka baabi'inayso waa la nasbinayaa aharahu raadkiisa wa tacfuwa aharah oo waxa weeye mar alla markuu isdhaa wax bixi jubaddii uu xidhnaa way balqaysaa way weynaanaysaa ilaa jidhkiisii ay wada gaadho oo ay hoos u dabacdo oo ilaa dhulka ay jiitanto soo ma aragtid waaya wa kadalika qofkaasi wax bixinaya deeqsiga ah mar alla markuu isidhaa wax bixi naftiisu raalli bay ku noqonaysaa inuu wax bixiyo wuu ku dhiiranayaa way ku degaysaa way la qabsanaysaa mar kastoo uu waxbixiyo waxbixintuu sii baranayaa sidaa ninkaa jubbaddu ay u fidaysay u weynaynaysa oo kale ayuu noqonaya wa ama albakiilu kii bakiilka ahaa miyaa falaa yuriidu ma doonaayo an yunfiqa inuu bixiyo shay-an wax ilaa laziqat waxay ku dhegaysaa kullu xalqatin xalqad waliba yani girgiradii jubbadda makaanaha halkeedunbay ku dhegaysaa xidhiidhi unbay ku noqonaysaa fa huwa isagu yuwasicuhaa wuxuu isku dayayaa inuu ballaadhiyo oo falaa tatasicu ma ballaadhanaysaba dhag way qabsanaysaa sidii ay qabsanayso oo kale muttafaqun calayh marka waa bakiilkii oo mar alla markuu isidhaa wax bixi naftiisa cidhiidhi bay dareemaysaa waxba bixin kari maayo way ku adkaanaysaa ku dhici maayo inuu wixii iska soo jaru maaragtay dhiibo ku dhici maayo sidaa qofkaa jubbadda xidhan ee ay ku adkaanayso ee ay waxa weeye gebigiisaba siririnayso ciyaadan billaah qaala wuxuu uhi wljunnatu addircu diraca weeye wamacnaahu macnaha xadiidkuna waxa weeye ana almunfiqa qofka wax bixinaya kulamaa anfaqa mar kastoo wax bixiyo sabaqad way ballaadhanaysaa wa daarat way dheeraanaysaa xataa tajura ilaa ay jiitanto wara'ahu dabadiisa oo wa tukfiya ay qarisa rijlayhi labadiisa cagood iyo wa ahara mashihi raadka socodkiisa iyo wa khutuwaatihi tallaabooyinkiisa oo ay macanii daba jiitantaba de maradu markay ku daba jiitamaysa raadkaagii way masaxaysaa moogta waay marka waxaa laga tilmaamayaa sida naftiisu ay mafsuud ugu noqonaysay ugu degaysay ula qabsanaysa maxay waxbixinta kan kalena sida naftiisu cidhiidhiga iyo dayqa ay ugu gelaysa waxbixinta aanay markaa uguba fasax ahayn fursadna ugu siinahayn inuu waxbixiyo wax dhiibi karo eeg sharaxa qiimaha badan ee ahlulcilmiga khataabi iyo kayrkii ay saareen shuraaxda saxiixeynku ay soo rarayaan xaafidka iyo nawowiyo waa tusaale cad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka deeqsiga ah iyo ka bakaylka ah uu u yeelay weeye qaala wuxuu uhi anhu an abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi man taصadaqa qofka sadaqadaysta bicidli tamratin caba timira qiimaheed qofka sadaqadaysta oo min kasbin طayibin shaqo xalaala ka ahaaday oo sideedaba kelmadda cidli marka la ydhaha waa qiimihii cadli haddii la ydhaahna waa miligii iyo shayga kii la midka ahaa marka bicidli tamratin xaba timira qiimaheed cadli tamratin haddii la ydhaahdana xaba timira wax la mid ah ahlulcilmiga qaar baa saa u kala farqiyey qaarna waaba isku mid bay dhahaan cadli iyo cidli oo min kasbin ayibin shaqo iyo kasab xalaala ka ahaatay walaa yaqbalu llahu ilaahayna ma aqbala ila ayiba waxa xalaasha ah mooyaane ee wanaagsan mooyaane faina allaha ilaahay yaqbaluhaa wuxuu kaga aqbalayaa qofka yamiinihi midigtiisuu kaga aqbalaya kayfa yashaau buu ugaga aqbalayaa siduu isagu doono uma dabadeetana yurabbiihaa wuu u beekhaaminayaa waa u kobcinayaa lisaaxibihaa qofkii lahaa ee baxsaday kamaa yurabbii siduu u koriyo axadukum midkiin faluwahu darmaankiisa yar macnii qaylkiisa ama faraskiisa yar xataa takuuna ilaa ay noqoto midla aljabali buurta oo kale ayaa ilaahay u beekhaaminaya u kobcinaya u badinaya muttafaqu calayh alfaluwu bifatxi اlfaa'i wa dami اllaami wa tashdiidi اlwaaw alfaluwu wa yuqaalu ayضa waxaa kaloo la yidhaahdaa loo akhriyaa bikasri اlfaa wa iskaani اllaam wa takhfiifi اlwaa alfilwu wa huwa isagu almuhru darmaanka yar ama qaylka yar weeye faraska markaa markuu yar yahay dhashiisa weeyi waay faluwu iyo muhruba waa la yidhaahdaa waa darmaanka marka aada alxadiid wuxuu inoo tilmaamayaa sadaqadan aynu bixinayno inuu ilaahay markaa inoo labanlaabayo inoo badinayo oo qofkii sadaqad la baxa haba yaraata eh ilaahay dartiina u bixiya aakhira wuxuu la kulmaya iyadoo ilaahay uu u labanlaabo intii aada uga badan tahay qur-aankan aynu ku aragnay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayra wa acdama ajran ilaahay jala wacalaa wuu u labanlaabayaa qofkii lalan labanlaabyo fara badan wuu u badinayaa ilaayo waxa weeye sadaqadii yarayd yarayd ee uu la baxay midh timira wax la qiimo ah ama koob shaaha wax la qiimo ah oo maalinka aakhire la kulmay iyadoo buur dhan leeg buur dhan iyadoo leeg wax ka weyn hadduu qofku la baxana maxaad umalaynaysa oo aada uga qiimo badan waayahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ihbaatu صifati اlyamiini lilahi jala wacala ilaahay maaragtay yamiin in loo sugay iyo midig ilaahay laba gacmood oo isaga u qalma ayuu leeyahay labadiisa gacmoodna waa midig wa kiltaa yadayhi yamiinun riwaayadda muslimku warinaya shimaalka sheegaysaana lam tasixa sida saxiixa ah may asixin markaa wakiltaa yadayhi yamiinun waay in la taxriifiyo oo la yidhaahdo yamiinka halkan maaragtay gacan loogama jeedae wax kalaa loo jeedaa ama aqbalistuu ka aqbalaya raalli noqoshou ka raalli noqonayo waxyaaba noocaasaa loo jeedaana yani waa taxriif khilaafsan madhabkii salafka oo ah nusuusta صifaatka in loo maro kamaa jaaءat min غayri taxriifin wa anhu ay wa can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wari can الnabiyi nabiga inuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi rasuulku waa qiso aada u la yaab leh oo inoo tilmaamaysa qofka sadaqada badan ee maalkiisa wax ka bixiya ilaahay suu maalkiisa ugu ilaalinayo iyo sida markaa uu ugu dhowraayo iyo faa'iidada ay leedahay sadaqad iyo waxbixintu weey baynamaa iyada oo rajulu nin yamshi uu soconaayo bifalaatin meel cidl meel bannaan oo min alardi dhulka ka mid ah marka yamshi baa nusakh khariyaadka matbuuca ah ay qorayaan laakiin yamshidaasi saxiixa muslimka kumay soo aroorin asalka makhduudka ana kumay soo aroorin marka sida saxiixa ahi waa in la jaro baynamaa rajulun iyadoo nin bifalaatin meel uu ku sugan yahay bannaan oo min alardi dhulka ka mid ah meeshaan biyaha iyo lahayn baa la yidhaha falaat wa samica wuxuu maqlay ninkaasi waa yahay sawtan cod buu maqlay codkaas oo fii saxaabatin daruur ka dhex baxaya daruur ka sarraysay ayuunbuu markaa cod ka dhex maqlay waay codkaasoo le isqi waraabi xadiiqata fulaanin beerta hebel waraabi hebel nin gaara ayaa magaciisa la sheegaya daruurunbuu ka dhex maqlay beerta hebel waraabi beerta hebel waraabi wuu yaabay dabadeetana hedelkana markaa ninkan maqlaya garan maayo fatanaxaa wuu dhaqaaqay markaa codkaasi waa dee malaguun ilaahay jala wacalaa uu soo diray malagii roobka iyo daruuraha maamulaya ee waday ee halkii ilaahay faray ku da'siinayey ayuu markaa la hadlayay oo uu ku lahaa waraabi beerta hebel fatanaxaa waxaa durkay daalika saxaabu daruurtaasi ayaa dhaqaaqday markiiba fa afraqa maa'ahu biyihiisiibaa dabadeetana uu waxa weeyaan shubay biyihiisii uu siday ayuu markiiba markaa ku shubay fii xaratin meel dhagax madowa ayuu ku shubay buur yaroo dhagaxyaan madmadow leh ayuu ku shubay waay faidaa sharjatun waaba faraq min tilka shiraaji faraqyadaa ka mid ah iyo meelaha biyomareennada ah oo qad istawcabat koobtay daalika almaaa biyahaasi kullahu dhammaantii markii daruurtii meel ay ku foorarisay biyo meel ilaahay ku shubay ayaa faraq ama meel biyo mareena ayaa biyihii dhammaan waxa weeye ay isugu wada yimaadeen kolkaasaa dabadeetana ninkii la sheegaya beertiisii biyihii ay waxa weeyaan toos ugu hagaageen oo u galeen fatatabbaca wuxuu raacraacay ninkii codka maqlaaya almaaa biyihii buu raacraacay dee markiiba wuu arkayay daruurtii oo halkan ku hoortay iyo halkay biyihii ku shubtay iyo bal biyihii halkay mareen iyo arrintii ayuu raacraacu dabagalay fa idaa rajulun waaba nin qaa'imun taagan fii xadiiqatihi beertiisii dhex taagan oo yuxawilu ku duduwaaya almaaa biyaha bimisxaatihi yaambadiisii iyo majarafadihiisii ku duduwaaya oo beertiisii waxa weeye ku waraabinaya oo markay faraqaa qabteen ama meeshaa biyo mareenkaaba markiiba ninkaa beertiisi iyo biyihii toos ay u galeen ninkiina biyaha ilaahay u soo geliyey ayuu dee beertiisii ku waraabsanaya oo ku duduway fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii codka maqlaayey yaa cabdallah addoonka ilaahay oo masmuka magaca wixii baa isku beegbeegmo markaa wuxuu doonayaa bal inuu ogaado inuu yahay ninkii uu magaciisa ka maqlaayo xagga sare daruurta ka maqlaayo qaala wuxuu ihi fulaanun hebel baa la yidhaahdaa lilismi magacii baan u sheegtay aladii magacaas oo samica fi saxaabati daruurta uu ka dhex maqlay qaala lahu wuxuu ku yihi isna yaa cabdallaahi addoonka ilaahay oo lima tas'alunii maxaad ii weydiinaysaa can ismi magacayga anigu kuu jawaabaya anna aan wax ku weydiiye maxaad magacayga ku falaysa aad ii weydiinaysa waay faqaala wuxuu uhi inii anigu samictu waxaan maqlay sawtan cod fi saxaabi daruurta dhexdeeda ayaan ka maqlay cod aladii daruurtaasoo haadaa maauhu biyihiisi ay kuwan yihiin kuwanaad beerta ku warwaraabsanayso daruurtii ilaahay ka shubay ayaan waxa weeyaan cod ka dhex maqlay codkaasoo yaquulu la isqi waraabi xadiiqata fulaanin beerta hebel lismika magacaaga sheegaya wamaa tasnacu fiiha maxaad haddaba beertan iyo ku samaysaa bal iga warran maxaa keenay karaamadan iyo arrintan cajiibka ah inuu ilaahay kaa muujiyo sidan uu beertaada u ilaaliyo fa qaala wuxuu idhi amaa id qulta haada mar haddii arrinkan aad tidhi oo aad i weydiisay fa innii anigu anduru waan eegaa ilaa maa yakhruju minhaa beertayda waxa ka soo baxaya wa atasadaqu waxaan sadaqadaystaa bihuluuihi saddex meelood ow meel wa aakulu waanaan cunaa ana aniga iyo wa ciyaali carruurtaydu huluhan saddex dalool ow dalool wa aruddu fiihaa waxaanan ku celiyaa huluhahu saddex meeloodow meella waan ku celiyaa iyadaan dib ugu qarash gareeyaa oo aan dib ugu kiciyaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa xadiidkani waa xadiidkaa la yaab kale wuxuu tusayaa qofka had iyo jeer maalka xuquuqda ilaahay saare ka bixiya reeraha iyo caruurta iyo markaa nafta intaba ka masruufa isla markaa masaakiinta iyo dadka baahan xuquuqdoodana ka bixiya inuu ilaahay u ilaalinayo soo ma aragtid oo ay keenaysa sadaqadaasi inuu ilaahay jala wacalaa iyagoo beerihii kale ooman ama abaarsan inuu ilaahay beertiisa waraabiyo ama iyadoo meheladihii kale ay khasaareen ilaahay jala wacalaa isaga tiisa uu faa'iido ka siiyo iyo rabxi ama iyadoo waxa weeye hantidii kale ay degtay oo badda ay ku qarqoontay inuu ilaahay tiisa u badbaadiyo u ilaaliyo soo ma aragtid marka calaa kulli xaal sadaqadu waa waxyaabaha keenay inuu ilaahay maalkan jala wacalaa uu ilaaliyo maalkan wax laga bixinayo wax laga sadaqaynayo muhiim kolkaa weeye sadaqadu qaala wuxuu ihi alxaratu alardu dhulka weeye almulabasatu lahuwiye xijaaratan sawdaa dhagaxyaan madmadow macnii dhagaxyaan madmadow baa ku gadaaman oo dusheeda ka buuxda ilaa aada mooddo mara madowoo dusha laga saaray ama dusha laga huwiye qaala wuxuu uhi washarjatunaa bifatxi shiini lmucjamati wa iskaani araa'i wabiljiimi asharjatu hiya masiilu lmaa waa meelaha biyo mareenkaa weeye faraqya iyo wax la yidhaahdaba qaala baabu nahyi cani lbukli washuxi ay haadaakani baabu nahyi reebista la yska reebay buu baabuu yahay cani lbukli bakhaylnimada iyo washuxi dhabcaalnimada oo labadani ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan way sii kala daran yihiin oo shuxigaa sii daran oo bukliga waxay ku tacriifiyaan badlu mancu maa yajibu alayhi maa yajibu calayka badluh wamaa yanbagii lahu badluh yani qofku inuu diido maa yajibu calayhi badluh waxay waajib ku tahay inuu bixiyaa waa inuu diido u markaa bixin waayo wamaa yanbagii lahu badluh iyo waxay u habboon tahay bixintiisu ee muruu'adiisa iyo raganimadiisa iyo sharaftiisu ay ku jirto inuu bixin waayo weeyi horta bukliga kaasaa la idhaahdaa shuxiguna waa adamac fii maa cinda gayrik waa inaad damaacido waxa weeye dadka kale waxay haystaan waxaad adigu haysana aanad bixin dadka kale waxay haystaana aad u hanqaltaa iga soo damaacsanto oo dad ayaa kasoo faramaroojiya adiga kugu soo wareejiya soo ma aragtid marka uu ka sii daran yahay shuxigu bukligii shakina inay shakina ma laha inay yihiin khuluqaani madmuumaan laba dhaqan oo aada iyo aada u liita bale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa tilmaamayey shuxiga waxa loo yaqaano iyo bakhaylnimadu inay tahay cudurada ka ugu xun ee ugu daran qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wa amaa man bakila qofka bakhayla miyaa ee wastaknaa iskaanftoonsiiya ee wakadaba beeniye bilxusnaata wanaagga badan oo laa ilaaha ila allah iyo islaamnimada ah fasanuyasiruhu waxaanu u fududayn doonaa lilcusraata adayga badan oo waxay naarta uu ku geli doon uu ku geli lahaa baanu ku foogi doonaa wamaa yuqnii canhu maaluhu idaa taradda wamaa yuqnii kama taraayo canhu isaga maaluhu xoolihiisu waxba ka tari maayaan ama maxay ka tarayaanba idaa taraddaa markuu naarta ku hoobanayo waxba yahay wey waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waman yuuqa qofka laga ilaaliyo shuxa nafsihi bakhaylnimada naftiisa fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa guulaysanaya weeye ee falaax iyo liibaanta dhabta a helaaya waxaanay aayaddan dambe ku soo degtay ninka ansaariga ah ee qisadiisa iyo xadiidkiisu ay inoo iman doonto waaya waxa uu tilmaamay taabicigii la odhan jiray abulhayaaj alasadi isagoo beytka dawaafaya ama kacbada ayaa waxaan arkay buu uhi nin ku ducaysanaya oo ku celcelinaya allaahuma qini shuxa nafsi allaahuma qini shuxa nafsi allaahuma qini shuxa nafsi ilaahay ou bakhaylnimada naftayda iga ilaali ilaahay oo iga ilaali ilaahay oon wax kale ku darahayn ee tana waan eego wuxu uhi waaba cabdiraxmaan ibnu cawf waan weydiiyo maxaad sidan ugu celcelinaysaa dee wuxuu idhi haddii ilaahay shuxa nafsi iga ilaaliyo yani sharkii baan ka badbaadaya inaan waxxado inaan dembi kale ku dhaco inaan xadgudbo wax alla waxaasoo dhan baan ka badbaadaya wa hada min fiqhihi radia allahu canhu ardaa qaala waama alxaadiidu xaadiidta miyaa fataqadamat jumlatu minha jumladiiyo qeyb weyn oo ka midi waxay noogu soo hormartay fi lbaabi saabiqi baabkan hore xaadiidta hore o dhan waa laga qaadanayey bukhliga iyo shuxiga in la yska ilaaliyo o wax la bixiyo wa can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi itaquu ka dhowrsadoo iska ilaaliya adulma dulmiga iska ilaaliya oo macni wiqaayo iyo waxaa iskaga ilaalisaan oo idinka teeda samaysta waxaa la yskaga ilaalinayaana waa cadliga iyo cadaaladda in hee lagu dadaalo weeye fa ina dulma maxaa yeelay dulmigu dulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyaamati maalinka qiyaame mugdiyadaana ama ha looga jeedo mugdiyo xaqiiqi ah oo qofkii dulmiga adduunyada samayn jiray madow markaa uu la kulmaayo maalinka aakhira ama dhibaatooyinkiiyo ahwaasha maalinka qiyaamee taagan baa ha looga jeedo wataquu ka dhowrsado oo iska ilaaliya shuxa dhabcaalnimada iyo xirsiga xoolaha lagu dadaalo fa ina shuxa maxaa yeelay dhabcaalnimadu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey buu halaagay xamalahum waxaanu ku xambaaruu u sababay calaa an safakuu inay daadiyeen dima'ahum dhiigagoodii oo shuxigaa dartii ay isu gumaadeen oo isu jareen wastaxalluu maxaarimahum waxyaabihii ilaahay uu ka xarimayna ay xalaashadeen oo markaa ay bannaysteen rawaahu muslim xadiidkan horena baabkii dulmiga waynu ugu soo maray qaala baabu liithaari waalmuwaasaati ay haadaakani baabuliithaari iithaarka baabkiisii weeye iyo walmuwaasaati waxaa loo yaqaano muwaasaadka ama xidhiidhinta waxa weeye nafqaybsiga ayaan laya cafwan waayahay aliithaar waa waa hurid qofku inuu maaragtay waxa weeye wixii uu u baahnaa cid kala siiyo u cid kale iska horreysiiyaa iithaarka la ydhaahdaa ma fahamtay wixii uu u baahnaa isaga qudhiisu inuu cid kale iska horreysiiyo oo uu siiyo ayaa la idhaha iithaarka waxaana ka soo hor jeeda aharadii aynu hore u soo maray ee kitaabka bilowgiisa aynu ku soo maray kelmadda alahara ayaynu soo maray innahaa satakunu ahara waa kuwo eex sameeyaynu nidhi soo maha oo aharadana sheekhu wuxuu kusoo fasiray alinfiraadu bishayin caman lahu fiihi xaqun shayga ciddii xaqa ku lahayd in lagala gaar noqdo oo waxba laga siin waayo oo banaankaa cad laga diro haye iithaarkuna waa cagsigiisa oo waa qofku naftiisa inuu markaa ka horreysiiyo cid kale oo isagoo u baahan oo cid kale iska horreysiiyo muwaasaadkuna waa waxaynu idhaahana nafqaybsiga waa in qofkii ciddii baahnayd wax laga siiyo la idhaha war bal intanaan hayaaye inoo qaybi raashinkanaa laysoo hordhigay kaale gacanta ila geli soo ma aragti tobankan kun baan hayaa inoo qaybi waxaanaan hayaaye laba isleeg inooga dhig muwaasaadkana taasa leha waa nafqaybsiga waxaynu idhahna wey waana laba derajo oo aada iyo aada u heer sarreeya oo qiimo badan qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi isagoo ammaanaya ansaartii iyo muhaajiriintii wayu'iruuna waxa ay horreysiiyaan calaa anfusihim nafahooda ayay markaa ka horreysiiyaan kayrkood oo ay ka doorbidaan wayu'iruuna waxa ay markaa ka doorbidaan calaa anfusihim nafahooda oo cid kale ay ka doorbidaan ay ka horreysiiyaan walow kaana bihim khasaasatun baahi haba ku sugnaata eh iyagoo baahan bay cid kale iska horreysiinayaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wayuطcimuuna waxa ay ku quudiyaan aطacaama cuntada calaa xubihi ay maca xubihi iyagoo jecel oo u baahan miskiinan miskiin bay ku quudiyaan iyo wa yatiiman agoon iyo wa asiiran mid markaa la soo qafaashay ilaa aakhiri اlaayaat aayaadka aakhirkooda yani sii akri weeyi oo eeg ha wayuطcimuuna الطacaama calىa xubihi miskiina wayatiima waasiira maxaa ku xigay inamaa nuطcimukum liwajhi اllahi laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukura inaa nakhaafu min rabbina ywma cabuusa qamطariira fawaqaahum اllahu shara dalika اlyowm walaqaahum nadrat wasuruura wajazahum bima sabaruu janaة waxariira mutaki'iina fiiha calى اlaraa'ik laa yarawna fiiha shamsa walaa zamhariira aayaadka tafsiirkooda in maaragta la akhriyo macnahoodana aada iyo aada loo dhuuxo ayaa fiican oo habboon dadka wanaagsan ee jannooyinka helaya ayaa ilaahay jala wacalaa uu ku sifeeyey sadaqad badnaan iyo weliba ikhlaas ilaahay wejigiisa iyo ilaahay daraaddii inay maaragta waxooda u bixinayaan oy dadka u quudinayaan qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaa rajulu nin baa u yimi ila nebiyi nebiga sala allahu alayhi wasalam oo faqaala wuxuu yidhi inii anigu majhuudun waan dhibanahay buu ihi waan dhibanahay macnihii mashaqo iyo dhibaata iga soo gaadhay gaajada iyo macluushay haysa macnuu waa sidaa weeye fa arsala wuxuu rasuulku cid u diray ilaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisii barhkood oo uhi baladda wax ka soo eg fa qaalat waxay tidhi ay hiya bacdigaa cid loo diray waladii bacadaka bilxaqi allaha xaq kugu soo saaray baan ku dhaartee maa cindii ilaa maa un biyo mooye wax kala ma hayo uma arsala ilaa ukhraa haddana mid kale uu cid u diray waqaalat midla daalika sidaasoo kaley tidhi haddana mid kale haddana mid kale haddana mid kale xataa qulna ilaa ay yidhaahdeen kulluhunna dhammaantood midla daalika saasoo kale laa maya waladii bacadaka bilxaqi maa cindii ilaa maa waxaan ku dhaartay allaha xaq kugu soo saaree biyo mooye wax kala ma hayo loo fiirso waa sagaalkii qoys ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay mid waliba leedahay waxaan biyo ahayn walla inaanan hayn ya faqaala nabiyu dabadeeta nabigu wuxuu ihi salى اllahu alayhi wasalam man yudiifu yaa martigelinaya haada ninkan alleyla tacaawa faqaala rajulu nin baa wuxuu ihi ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah waxaa la idhaahdaa waa abu طalxata alansaari eh ana anigaa martigelinaayo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayo faاnطalaqa bihi wuxuu ninkii u kaxeeyey ilaa raxlihi gurigiisii faqaala limra'atihi haweenaydiisii buu ku yidhi akrimi maamuus dayfa rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wasalam martigan ninkan markaa martida martidii rasuulka calayhi الsalaatu wasalam man rasuulku igu soo daray ee uhi yaa martigelinaya wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay qaala wuxuu ku yihi saxaabigani limra'atii haweenaydiisii hal cindakii shay-un wax ma haysaa faqaalat waxay tidhi laa maya ilaa quuta sibyaani cuntadii caruurtayda ay cuni lahayd mooye wax kala ma hayo qaala wuxuu ku yihi saxaabigii facalliliihi maaweeli bishayin wuxuun ku maaweeli ku maaweeli wax si ay maaragtay cuntadan u iloobaan waidaa araaduu marka ay doonaan alcashaa casho markay doonaanna fanawimiihim seexi wuxuu damacsan yahay intan caruurta loogu talagalay inuu ninkan martidaa siiyo waidaa dakhala marka uu soo galo dayfunaa ninka martida inoo ahi faadifii bakhtiya asiraaja faynuuska bakhtii wa ariihi waxaanad u tustaa annaa inagu naakulu inaynu wax cunayno yaa inaynu wax cunayno markaa u tus markaa farsamooyinka noocaasa ayay isku hagaajiyeen wixii yaraa carruurtaa yeela carruurta horta maaweeliyo dabadeetana seexi waxay ahlulcilmiga qaarkood leeyihiin waxaa meesha laga qaadanaya carruurtu inaanay maaragtay kolkaa gaajaysnayn oo gaajo u haysay aanay jirin cuntadan waayo hadday dee markaa gaajaysnaan lahaayeen iyaga in la hormariyo ayaa ay noqon lahayd oo waajib noqon lahayd soo ma aragti ilaan ilmihii yaraa haddii wax loo hayo in la gaajo tiro oo waxa weeye gaajadaasi wuxuu kaga baxo la siiyaa waa waajib soo maha markaa waajibkaa may dayaceen hadday dayici lahaayeenna laguma ammaaneen sidaa awgeed cuntadani cuntadii carruurta way ahayde laakiin kolkaa gaajo umay qabin se yeeshee carruurta waxaa lagu yaqaanaa dee hadday arkaan in cunto lasoo qaado walow yaanay u baahnaaninaba de way kusoo ururaan soo maha dee ilmihii yaraa haddii cuntaba lasoo qaado ta ayaanu markaa gaajaysnaanine uu dee halkan uu soo fadhiisanaya u fadalaya markaa sidaasuu leeyahay carruurta yar maaweeliyo dabadeetana marka ay cashada u baahdaanna seexi marka uu soo galana laydhka faynuuska bakti una tus markaa inaynu la cunayno cuntadii aynu la fadilayno la fadilayno oo markaa gawsaha iyo afka iyo gacmaha iyo waxaa dhaqdhaqaaj meeshina way madowdooda xaqiiq ahaan ma arkaya ma garanaysa markaa inaynu wax inaguna cunayno u tusi sababtuu sidaa u leeyahayna waxa weeyaan si mafsuudu u noqdo oo waxaan yar maaragtay cuntadan uu ninkan martida ahi u isticmaalo oo ugu gaajo baxo mafsuudna arrintaa ugu noqdo waayo qofka martidii hadduu ogaado in isaga keligii mooyaane aan dadkii kala axbahayn ama reerkii wada gaajaysan yahay de waxaa laga yaaba wixii inaanu cuninba soo maha ama markuu yar qaadqaato u idha iga daaya isagoo u baahan ama xataa hadduu cunana aanu kuba niyad samaanu idhahdo wallahi reerkii baad qadisa ma fahante markaa sababtuu leeya waa taa weeye farsamaa ku jirta faqacaduu way fadhiisteen labadii qof waa kala dayfu ninkii martida ahaana wuu iska cunay cuntadii wa baataa waxay beriyeen labadii qof ama labadii lamaane daawiyeyni iyagoo gaajaysan oo gaajo darteed la boglaalan falamaa asbaxa markii uu waa beriistay ayuu kadaa ku soo ka lahay calaa nabiyi nebiga sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu rasuulku ku yidhi laqad cajiba allaahu walle ilaahay waa la yaabay min saniicikumaa sidii aad samayseen bidayfikumaa ninkii martida idiin ahaa a ku samayseen alleylata xalaytoole muttafaqu calayh ilaahay wuu la yaabay marka saxaabadani arrinkan ay sameeyeen waa iihaarka weeye cuntadii yarayd iyagoo iyaga iyo carruurtooduba u baahan ayaa waxay siiyeen ninkaa martidaa markaa iihaar bay sameeyeen soo maha cid kale isu dhaafiyeen oo ay iska horraysiiyeen oo wixii yaraa markaa ay u hureen waana qisada ama sababta ay ku soo degtay aayaddaa hore wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waa qisada ay ku soo degtay weeye saasaa ilaahay raggaa fiicnaa iyo saxaabadaa uu ku ammaano cajiba ficilkaana waxaa laga qaadanaya ihbaatu sifati اcajib cajabi lilaahi jala wacalaa cajabkaasi in ilaahay loo sugayo aayadda qur-aanka ah ilaahay yidhi bal cajibta wayaskharuuna quraada qaarkood bal cajibtubaabay akhriyayaan marka haddii bal cajibtu la akhriyo taada la godo dee cajabkaa in ilaahay loo tiirinayay noqonaysaa halkaana sifadaa waa laga qaadanaya haddii xataa la ydhaha waa bal cajibta aayaddaasi aayado kale oo cajabkan laga qaadan karaa jiro ahlulcilmiga qaarkood ay ka deliishadeen sida qowl اllahi jala wacalaa wain tacjab facajabun qowluhum oo kale suuratu racdi iyo waa ka ka deliishanaya sifadaasi alimaam addaarimiyu raximah اllah kitaabkiisa naqdiga markaa sifatu lcajab nusuus badan baa ku soo aroortay waa sifo ilaahay u sugan waana sifo ficliya weeye laakiin cajabka ayaa marna waxa keena khafaa lasbaabi can ilmutacajib ciddan yaabaysa inay asbaabtu ka qarsoonto oo sababta sidani uu sidan ay u noqotay ay ka qarsoonto oo dabadeetana uu yaabo marna waxaa cajabka keena khuruuju shayi can nadaa'irihi shayga oo nadaa'irtiisi iyo waxyaabihii la midka ahaa ka baxa dabeeta saa-awgeed loola yaabo markaa cajabka ilaahay loo sugayaa nooca ah khafaa-ul asbaab ma aha waayo ilahay waxba kama qarsoonaadaan sooma aragtid waxaan u ogeynina ma jiro cajabka ilaahay loo sugayo macnihiisu waa kaa khuruuju shaya can nadaa'irihi saxna ma aha in la taxriifiyo oo laydhaha wax kalea looga jeedaa sida ahlu ta'wiilku ay leeyihiin wa canhu ay wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama طacaamu lithnayni laba qof cuntadoodkaa fi halaaثati saddex bay ku filantah wa طacaamu halaaثati saddex cuntadoodna kaa fi larbacati afar bay ku filan tahay muttafaqu calayh qaala wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku yimi oo limuslimin muslim u sugnayd oo can jaabirin laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga inuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu yihi طacaamulwaaxidi qofka keliya cuntada loogu talagalay yakfi اithnayni labay ku filantah wa طacaamu اithnayni cunta laba cuntadoodna yakfi arbacata afar bay ku filantah wa طacaamu larbacati afar cuntadoodna yakfi hamaaniyata sideed bay ku filantah xadiidkan dambaana sii xeel dheerba riwaayadan dambaa sii xeel dheer marka labadan xadiidna waxaa laga qaadanayaa muwaasaadka ah iyo darajada ah nafqaybsiga tusaale ahaan adigoo adigu wax cunaayo qof kaloo baahan haddaad aragto kaalay hadduu mid yahay iyo hadduu laba yahayba kaala ila fadila walow yaydaan markaa dee aadba u dhergina waydu ku filaanaysaayo saddexdiiniba waxbaa cunteen oo maaragtay waa gaajo baxaysaa haddaad laba ah ku cunaysaan oo labadiina laydinku talagalay saddex iyo afar iyo lixba way cuni karaan markaa qofku had iyo jeer dabeecadda iyo dhaqankaa fiican waa inuu barto wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi baynamaa iyadoo oo naxnu anagu fii safarin safaraanu ku sugannahay maca nabiyi nebiga la jirkiisa sala allahu alayhi wasalam id waktigaaba jaa rajulu nin baa yimi ninkaasoo calaa raaxilatin lahu gaadiidu lahaa saaran wajacala wuxuu gudagalay ninkii jacala waa min afcaali shuruuc halkan oo waa bimacnaa sharaca wuxuu gudagalay yasrifu inuu maaragtay u rogo u leexiyo basarahu araggiisa yamiinan xagga midig iyo wa shimaalan xagga bidix inuu xaggan eego oo xaggan eego xaggan eego ayuu bilaabay sababtuu hareeraha u egeegayeyna nin baahan buu ahaay oo wuxuu doonaya bal cid uu ku hagaago ama uu ku dego oo maaragtay wax siisa oo uu wax la cuno dabadeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu arkay oo uu dareemay ninka baahida haysa faqaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama man kaana macahu qofka maciisa uu ahaaday ahaya fadlu dahrin gaadiid la fuulo oo dheeraad ah dahriga halkan waxaa looga jeedaa gaadiidkii oo dhammaystiran oo asal ahaan dahrigu dee waa dhabarka laakiin waa min baabi iطlaaqi aljuzi wa iraadati اlkuli gaadiidkii oo dhan baa looga jeedaa qofka haya gaadiid dhammaystirana midna fuushan mid dheeraadana hayaa falyacud bihi hawla noqdo calaa man laa dahra lahu wuxuu fuula iyo gaadiid midaan haysan marka hawla noqdona waxaa looga jeedaa falyatasadaq biha ku sadaqadaysto ha qofaan isagu gaadiid haynin waman kaana lahu fadlu min zaadin qofka sahay dheeraada haystana falyacud bihi calaa man laa zaada lahu cid aan sahay haysan ha ku sadaqadaysata baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam dakara wuxuu dabadeeta rasuulku sheegay min asnaafilmaali xoolka xoolaha noocyadooda maa dakara wixii uu sheegay buu sheegay qofkii kaa hayaa oo dheeraada cid kale ha siiyo kaa qofkii hayaa oo dheeraada cid kale ha siiyo xataa ra'aynaa ilaa aan u aragnay annahu laa xaqa liaxadi mina inaanu mid naga midi xaq u lahaynba oo xaq aanu ugu sugnayn fii fadlin ay fii faadilin wax dheeraadka ah baahidiisa iyo markaa xaajadiisa oo ay tahay inuu dadka kale la wadaago dadka kale wax ka siiyo soo ma aragti ilaa aanu sidaa u aragnay ayuu rasuulku maalkii sidaa u sheeg sheegay rawahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinaya ku dhiirigelinaya muwaasaat inay sameeyaan iyo nafqaybsi oo qofkii wax isaga dheer hayaa uu dadka kale wax ka siiyo oo uu la wadaago dadka kale qaala wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaas ana mraan ana mra'atan haweeney baa jaa-at u timi ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay waxay ula timi sala allahu alayhi wasalama biburdatin maca wismansuujatin ay usoo tashay wa qaalat waxay tihi nasajtuha waxaan ku tolay biyadaya labadayda gacmood liaksuwakahaa si aan kuugu aratiro macnihi aan kuugu xidho oo aada u xidhato liaksuwakahaa fa akhadaha nabiyu nabiga ayaa ka qaatay sala allahu alayhi wasalam hadiyadda muxtaajan ilayha xaala wuu u baahan yahay isagoo weliba u baahan buu ka qaatay fakharaja ilaynaa wuu nagu soo baxay rasuulku wa inaha isaaruhu iyadoo hoos guntigiisa ah oo uu hoosta ka guntan yahay fa qaala wuxuu yidhi fulaanun hebel ninka la yidhaahdaa uksuniihaa rasuulka ilaahay oo markaa ihuwi aniga igu aratiro macnii isii ma axsanaha alla qurux badana fa qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa waan ku siin doonaa fajalasa nabiyu nebigu wuxuu fadhiistay sala allahu alayhi wasalama fi lmajlisi golihiisii halkii uu fadhiisan jiray uma rajaca dabadeeta wuu noqdo gurigii buu ku noqday fatawaaha wuu soo laalaabo wuu soo duuduubay uma arsala biha ilayhi ninkiibuu usoo diray oo uhi u geeye waxaanaynu soo maray rasuulku wax alla wixii la weydiistay inaanu he yani celin jirine uu siin jiray ciddaasi weydiisatay fa qaala lahu lqowmu raggii baa ku yihi ninkii ma axsantan iyo wanaag maad samaynin waad qaldantay sax maad samayn labisaha nabiyu nebiga ayaa xidhay sala allahu alayhi wasalama macawistan muxtaajan ilayha isagoo u baahan uma sa'altahu dabadeeta waad weydiisatay wa calimta waxaanaad ogeyd annahu rasuulku laa yaruddu inaanu celin saa'ilan qof wax weydiista fa qaala wuxuu ninkii yidhi innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa sa'altuhu umaan weydiisan lialbisahaa si aan u xidho inamaa sa'altuhu waxaan unu weydiistay un litakuuna kafani kafantayda si ay u noqoto laygu kanfo qaala sahlun sahl ibnu sacadka xadiidka warinaya wuxuu yidhi fa kaanat waxay noqotay ay hiya burdadi kafanahu kafantiisa ay ninkii noqoto waa lagu kanfo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidku markaa wuxuu inoo tilmaamayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iihaarkiisa iyo siduu wuxu bixin jiray iyo sida rabbigii jala wacalaa ugu kalsoonaa xataa maradaa uu baahan yahay haddii la weydiisto uu bixinay mid aan u baahnayn iska daaye soo ma aragti mid aan u baahnayn he iska daaye taallo uu baahan yahay markaa la siiyey buu sii bixinay waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa aathaarta rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inay banaanayd in laga barakaysto oo saxaabadu waxay ka barakaysan jireen rasuulka dhididkiisa iyo timihiisa iyo dharka markaa ee jidhkiisa gaadhay ee rasuulku uu xidhay iyo yani way ka barakaysan jireen biyaha uu ku weysaystay ee ka daatay iyo wax alla waxaasoo dhan waa laga barakaysan jiray waayo barakada ilaahay rasuulka geliyey calayhi salaatu wasalaam baraka daati ay ahayd ma garata sidaa awgeed baa saxaabigu wuxuu doonayay inuu ka barakaysto macawistan jidhka rasuulka calayhi salaatu wasalaam taabatay ee rasuulku xidhay inuu ka barakaysto oo uu meel dhigto hadhow marka uu dhintay hee lagu kanfo sidii baanay u dhacday qaala wuxuu uhi wacan abi muusa waxaa laakiin isweydiinla masale muhiimahoo ah aaaartii rasuulka maanta wax baaqi ka ahi ma jira ya hadduu qof yidhaa ka waran dhiilkii rasuulkan hayaa wa kaa kaalaya casharkaan idinku shubaya cabba ama timihii rasuulkan wax ka haya oo dharkuu xidhan jiray wax ka haya hal haadaa yumkin waxay ahlulcilmigu dhahan laa maya mumkin maaha qofka sheegtana laga aqbali maayo ma garatay waayo dee wakti fara badan ayaa ka soo wareegay oo ummado badan baa isbedelay way jirtay waagii hore ee bilowgii waktigii saxaabada iyo ana ahaartii rasuulka wax laga hayay way jirtay calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii qaarkood wax ka hayeen dumarkiisii qaar wax ka hayeen amaa dee waktiyadan dambe ma suuragal aha inuu qof sheegto yidha aniga ahaartii rasuulka wax ka hay wa an abi muusa abi muuse waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu الlah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama ina alashcariyiina nimanka ashcariyiinta la idhaahdaa waaye waa abu muusa alashcari iyo qoladoodii waxaanay ahayd qabiilo markaa qabaa'ilkii yabanta ka tirsan bay ahayd ina alashcariyiina ashcariyiinta nimanka la idhaahdaa idaa armaluu marka sahaydoodu ay yaraato fi lqaswi duulaanka dhexdiisa iyagoo duulaan ku jira marka sahaydoodu ay yaraatee gabaabsi ay noqoto laa idaa armaluu marka ay sahay beelaan fi lqaswi qaswiga dhexdiisa markay ku sahay beelaan aw qalla ama uu yaraado طacaamu ciyaalihim cuntada ciyaalkoodu u markaa yaraadee gabaabsi uu noqdo bilmadiinati madiine xaal ay ku sugan yihiin jamacuu waxay soo ururiyaan ma kaana cindahum waxay ahayaan fii hawbin waaxidin mara keliyay kusoo ururiyaan nin walaba waxaad hayse soo saar uma qtasamuuhu dabadeetana waxay u qaybsadaan baynahum dhexdooda waxay ku qaybsadaan fii inaa'in waaxidin weel keliya bisawiyati si siman fahum iyagu ashcariyiintaasi minii ana iga mid yihiin wa ana minhum ana iyagaan ka mid ahay muttafaqun calayhi marka mansiladanna waa iihaarkii weeye iihaarkii la waa muwaasaadkii weeye yani nafqaybsigii markay duulaan ku jiraanay sahaydu yaraato waxaa looga jeedaaba ahlucilmigu dhahaan yaraanshaha sahayda oo sheekhu wuxuu odhan doonaa faraqa zaaduhum aw qaaraba alfaraaqa macnaha dambe ayay usii muuqataa waayo hadday wuxuba madhaan dee wax la ururin kara lama helo aa marka wixii uu gabaabsi noqduu yaraado ama duulaan ha ku jiraan iyo safar ama madiinaba ha joogaan oo guryahooda ha joogaane way soo ururiyaan nin walba waxadaysa keen mara qura isugu wada keenaan raashinka iyo waxay hayaan dabadeetana si siman bay u qaybsadaan oo isleeg oo macnihii kii in yar keenay iyo kii in dhexdhexaada keenay iyo kii in badan keenay wax allo wixiiba wixii marka la isku wada daro si isleegun bay markaa dambe u qaybsadaan markaa taasi maxay noqonaysaa muwaasaadkii iyo nafqaybsigii bay noqonaysaa soo ma aragti nafqaybsigii bay noqonaysaa saa awgeed baa rasuulu ku ammaanay u uhi fahum minii anay iga mid yihiin oo macnihii hadyigaygi iyo dariiqadaydii bay hayaan weeyi iyo dhaqankaygii bay hayaan anna iyagaan ka mid ahay oo sidaa ay sameeyeen oo kale ayaan dee samaynayaa oo waxa weeyaan hadyigayga iyo dhaqankaygu uu yahay qaala wuxuu idhi armaluu faraqa zaaduhum waa marka zaadkoodu uu dhammaado aw qaarabalfaraaqa ama dhawaan dhammaansho uu u dhawaada ee markaa uu siga inuu dhammaado ee yaraaday gabaabsi noqdo weeyi halkaana iihaarkii iyo muwaasaadka axaadiistii ka warramaysay baa ku eeg qaala baabu tanaafusi fii umuuri alaakhira walistikhaari mima yutabaraku bihi khulaasadu waxay tahay ikhwaani qofku had iyo jeer inuu xun hayaa laga yaabo ama wax yar ha hayo ama wax badan ha hayo waa inuu had iyo jeer ogaado maalkanuu hayo ilaahay jala wacalaa inuu ugu nicmeeyey ilaahay jala wacalaa u ballaadhin karo waa inuu markaa ogaado masaakiinta dadka baahan agoonta wejiyada khayrka inuu had iyo jeer ku bixiyo intii suuragala waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo arrintaasina waxay leedahay fawaa'id badan oo aan la koobi karin oo mid adduunye iyo mid aakhiraba leh ikhlaaskana qofku markuu wax bixinayo waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo ilaahay markuu waafajiyo dariiq wanaagsan inuu wax ku bixiyana waa inuu ilaahay umahadnaqo oo shukrigii nicmada uu la yimaado waayo dad badan baa ilaahay hanti siiyaa saynu soo maraynay laakiin lagu salidaa inay hantidaa meel xun mariyaan oo waxa weeye ilaahay jala wacala ay kaga fogaanayaan oo ilaahay ugu cadhoonaayo waa guuldara weeyaan qofkuna waa inuu ogaado marka uu haystana wuu imtixaanan yahay oo waa qof markaa la imtixaanay marka uu faraha maran yahay e aanu waxba hayninna wuu imtixaanan yahay oo hantida iyo hanti la-aanta labadaba waa la isku imtixaanaa mid walba waa inuu markaa sidii uga bixilaa waxa weeye ku dadaalaa ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo sadaqadiiyo khayrkana ilaahay naga aqbalo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online